Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa madaxtooyada Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ka daafurtay shir ku saabsan maamul daadejinta dowladda hoose waxaana ka qayb galay howlwadeennada wasaaradda mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle daneeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Ciidruus Macalin Xasan ayaa ka sheekeeyay muhiimadda shirkan waxaa farxad noo ah aan imaano magaalada jowhar kulankan idinla yeelano annagoo ujeedkeennana uu yahay inaan dhammaystirno shaqooyinkii ka socday furfurista asteynta awoodaha sidaa la socotiin disembar ii golaha wadatashiga qaranka oo hirshabeelle qayb ka ahayd waxaa lagu saxiixay heshiis la yidhaahdo asteynta awoodaha kaasoo qoraayo awoodood loo kala asteeyey saddexda heer ee dowladnimada shaqooyinka ay leeyihiin federaalka oo ilaa iyo afartan iyo afar ahaa shaqooyinka ay leeyihiin dowladaha hoose ilaa soddon iyo laba ahaa iyo howlaha loo asteeyey dowlad goboleedyada ilaa labaatan iyo sagaal ahaa iyo howlo kale oo ayagana wadaag ah oo ka dhexeeyo laba heer abka agaasimaha guud ee madaxtooyada hirshabeelle cabduqaadir cabdulle xooshow ayaa sheegay in shirkaani meelo badan kaga qayb galeen dadka ka qayb galayna looga fadhiyay sidii loo dardargelin lahaa waxaan u tagnay marar baa fara badan waddanka kenya magaalada nairobi si aan discussion fara badan ugu galno wakhti badanna aan soo gelinnay laakiin maanta waxay u taallaa inay maaragtay meesha annaga shalay soo gaarsiisinay ay ka sii riixaan aqoon-yahanada iyo kaadiriinta ku sugan maanta gogashan madashan ku sugan inay ka qayb qaataan oo ay doodooda ku darsadaan masiirka hirshabeelle waxaa laga hadlayana ay tahay daadejinta awoodaha shirkan ayaa door muhiima ka qaadanaya dardargelinta howlaha ay wado wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya